wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafurtay tababar ku saabsan xog ururinta tababarkan ayaa loo qabtay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda waxaana iska kaashaday wasaaradda iyo hay-adda faw agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda somalilan liibaan maxamuud deeriya ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan
seminaarkani waxa uu faa'iido weyn u yahay uu korna u soo qaadaya dhowr sector inaynu ogaano dadka badda ku jira oo la ogaado wuxuu yahay halka uu ka yimid iyo doonta uu wato nooca ay tahay miisaanka ay leedahay iyo in la cashuuro oo la ogaado kalluunka uu qofkaasi soo kalluumaysan karayo tani waxay fududaynaysaa shaqada guud ee wasaaraddeena waxayna sharaf iyo hambalyaba aan u haynaa hay-adda faw oo mar walba ina garab taagan inaga caawisa sakteero fara badan tobabarka iyo qalabaynta ha ugu weynaato iyo logisticska oo gaadiidkuna ku jiraan dhammaantiin waxaan igula dardaarayaa inaad wakhtiga dhowrtaan toddobada cisho ee tobabarka aad qaadanaysaan wakhtigeega timaadaan faa'iidada aad halkan ka keentaanna waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu kaantaroolno aynu maamulanno baddeenna wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda somalilan cali jaamac faarax ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan
tababarka waxaa la rabaa in siduu yahay loo qaato caqabada hadhow kaa hor iman doona inta halka iskaga saxalisaa rool hadhow marka la tago meesha oo la qoraayo doonyaha iyo kalluumaysatada iyo la diiwaan gelinayo shaqada laysu dirayo hadhow inayn madmadow ka iman baa la rabaa si fiican tababarka loo qaato baa la rabaa oo aan hadhow wax jiraaci ka iman hawl badan baa geli doontaan dhul badan oo adag baa la mari doonaa marka waa in loo diyaargaroobaa lagana faa'iidaystaa waxaan laga yaaba dee waxaan soo hore dib baa waa la sii wadi doonaa markii hadda tanu dhammaato ila mar walba kalluumaysaduna waa soo kordhaysaa dadka kalluunka soo gelayana waa soo waa sii badan doonaa haddii alla idmo marka dee waxaa la rabaa inaad asad u ahaataan in maaragtay inta ayaamaha latabtabarayo keliya inay bahash ku ekaato iyo ayaamahan shaqadan aa wadaan keliya ma aha arradda wasaaraddii wadatiin waxaa la rabaa inaad maaragta hawsha aad sidaa ugu tala gashaan inay hawshu soconayso wakhti dheer iyo dadka tababarkan la siiyey inay mar dambe ayan tababar kusoo noqonayn markii shaqada noocaan loo baahdoba dee loo dirayo la dhahay qalabkaas qaato soo soo diiwaangeliya dadkii iyo doonyihii iyo kalluumaystadii aad iyo aad baa u mahadsan tihiin hay-addan aad baan ugu mahadnaqaynaa kaalinta ay mar walba ka qaadato isbarbartaagga wasaaradda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda somalilan ayaa sidan oo kaleeto tababaro kala duwan siisay shaqaalaha wasaaradda waxaana tababarkan wax badan uu ka tari doonaa aqoonta shaqaalaha wasaaradda